Ololaha dhiig-shubidda ayaa si rasmi ah uga bilowday isbitaalka degmada Wachaale waxaana ka qayb galay maayor ku-xigeenka degmada. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo shacabkii ka qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhiig-shubidda.
degmada weyn ee wajaale yeelato kayd dhiig oo dhammaystiran kaydkaa dhiig waxa uu eh, naga haqabtirayaa culays badan oo jiray oo ku haystay degmadaasi dhanka dhiigga ka haystay qaliimada marka hooyada loo samaynayo shilalku markay dhacaan marka ay eh, wax weeyaan bukaanada dhiig- la- dhiig la-aantaa la keeno in meelo kale loola cararo oo hargeysa iyo jigjiga iyo gabiley loola cararo ayaa dhici jirtay taasoo marar badan naftoodu khatar geli jirtay intay dhexda kusii jiraan aad bixisaa dee sadaqu buu kuu tegaya waa sadaqooyinka ugu wanaagsanba ka mid yihi marka aad baan ugu mahadinaynaa dadweynaha reer togo jaale inta shubtay dhiigga Een, inta aan shubinna waxaanu leenahay way- een, sh- way soconaysaa shaqadu isbitaalka guud baanay ka soconaysaa cid kasta oo ku deeqi karta dhiig inay isbitaalka yimaadaan si aynu u helno dhiig inoo kayada oo meel inoo yaala hadday shil dhaco hadday umul- umulaha oo kale Een, awal waxaa la tegi jiray meel fog waja inta halka- qofka dhiigbaxa halkan gebil ama hargeysa ayaa dhiig looga doon jiray waxaan ugu baaqayaa reer wajaale inay kaydka dhiigga la shaqeeyaan cusbitaalka guud oy dhiigga shubaan nafa badanna badbaadiyaan ama adaa dhiigga u baahan ama waxa weeyaan adaa lagu baahani marka muhiimadda